waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s ccom cu xariijin soomaali aada u mahadsan tahay xasan jawiga guud ee magaalada caasimada muqdisho ayaa waxaa marka uu yahay mid uusan jirin marka loo eego dhadhaqaaqa dhanka gawaarida isu socodka dadweyne markaasi caadiga ah waxaana maalintii labaad marka xiran wadooyinka waaweyn magaaladakan caasimada muqdisho iyo sidoo kale wadooyinka sida marka ugu dhow xirada fasiyoni halkaasi oo marka ah halka loo qorsheeyey in marka maanta ay ka dhacdo doorashada xilka madaxweynimada dalka soomaaliya sanada laba kun iyo lix iyo toban ay ahayd in la qabto soo gaartay sanadan laba kun iyo todobiyo toban afarta sane soo socotana madaxweynihii marka hogaamin lahaa dalka lagu dooran doono ayaa waxay tahay mid marka cakiran iyadoo laba maalin ka hor maamulka gobolka banaadir gaar ahaan gudoomiyaha gobolka banaadir yuusuf jimcaad uu marka qalabka warbaahinta uu kaga hadlay dadweynaha reer muqdisho ee gobolka banaadir uu sheegay inay adkaysi muujiyaan oo marka uu ku ammaanay in tanoo kale hore marka ay u dhacday oo dhowr jeer markaasi xaalado cakiran oo marka bandooba marka magaalada usoo martay adkeysiga ay muujiyaan oo markaa ka dalbaday mar kale mar kale inay marka adkeystaan maalmaha yar ama labada maalmood ee uu sheegay in doorashada marka ay dhici doontana guud ahaan mara dhaqaaqada markaas hakad ay geli doonaan waxaana markaasi iyadoo shalay marka ay bilaabatay bandooga haddana shalay socodka dadweynaha marka lugta markaasi caadi ayuu iska ahaa xalay ama maqrinimadii labiiyo tobankii ayaa sirasi marka waxaa u dhaqan galay in gebi ahaan xitaa lugtii marka ay joogsato iska bada gawaaridii gebi ahaan xaafadaha kala gedisan gaar ahaan xaafadaha marka ama degmooyinka u dhow dhow halka marka la filayo doorashada ka dhacdo ayaa aada ammaankeeda loo adkeeyey ciidamada kala gedisan ee dowladda soomaaliya kuwa militariga kuwa markaasi b s ta loo yaqaano iyo kuwa markaasi gaarka ayaa wadooyinka aada marka u dhoobnaa sidoo kale xaafadaha markaasi qaarkood iyagoo markaa soo gelaya oo gudaha markaa ugu jiray iyagoo ammaanka marka aada u ilaalinaya iyadoo taasi ay jirto haddana dhowr ma ama madaafiic ayaa markaa laga maqlay degmooyin ka tirsan gobolka banaadir oo xaafado dhowra sida degmooyinka xamar jajab iyo xamarweyne markaasi madaafiic aada u xoog badan ayaa markaa kusoo dhacday walow aanay markaa jirin wax khasaara oo markaa lasoo sheego ay geysteen haddana magaaladu aaday marka ay uxirxiran tahay oo ma jiraan wax markaa socod dadkii iyo sidoo kale gawaaridii dadweynahan guryahooda ay marka ku sug yihiin iyadoo marka dhegta loo taagayo waxa marka kasoo bixi doona doorashada xilka madaxweynimo ee soomaaliya oo ilaa iyo labiiyo labaatan markaasi musharaxiin ay u taagan yihiin oo la filayo inay markaasi maanta ay bilaabato waa gartay dhanka kale doorashada goobta lagu qabanaya goobtii hore la qorsheynayay waa la bedelay sababta loo bedelay ma la sheegay goobta cusub oo hadda lagu qabanaysa waa xaggeen sida marka horey loo ogaa isla markaana maalmo kahor marka la qorsheeyey isla markaana sawirada xitaa bajidka markaasi laga arkay xiriirka bulshada xarunta ama xirada markaasi ciidamada cirku ay leeyihiin ee ku taalla afasioni ama xaafadda afasioni oo marka aada ugu dhow garoonka diyaaradaha dhacadi ayaa marka hore marka qorshe u ahaa halkaasi oo la sheegay in ilaa iyo lix boqol oo ruux markaasi ay qaadayso ayaa marka ahayd inta markaa la ogaa saxaafadda ay ogeyd isla markaana horey loo daahiyey laakiin guddoomiyaha guddiga doorashada oo isagoo markaa xalay saxaafadda la hadlay waxa uu sheegay in goobtu aada u yaraatay darteed ay markaa u sameeyeen isbedel marka isbedelku maanu sheegin in halkii laga guuray iyo in markaa meel kale loo wareejiy lakin waxa uu sheegay inuu jiro un isbedel markaasi maadaama uu isagu sheegay inay yaraatay tiradii marka ay doonayeen oo todoba boqol iyo konton ruux ayaa imaanaysa buu yidhi lix boqol ayayna qaadaa halka marka hore ay ugu talagaleen marka maanu sheegin in halkii ay tahay oo markaa goob barxada markaa laga dhigay iyo in goob kale loo wareejiyey guddoomiyaha bayle muusan sheegin laakiin waxau carabku ku dhuftay in goobta marka ay ugu talagaleen howlka markii hore aada markaa u yaraaday oo lix boqol oo ka badan marka aanu qaadaynin waa gartay xildhibaanada iyo musharaxiinta isu taagaysa jagada madaxweynenimo xaggee ku sugan yihiin galaankalka siyaasadeed se ma laga dareemaya magaalada iyo xodxodashada xagga siyaasadda dabcan xasan habeenkii xalay ilaa iyo shalay waxaa markaa magaalada dhaqaaqa ugu xooga badan ama hadaraynta ugu xooga badan ayaa waxay marka ahayd in xildhibaanada markaasi lakala shukaansanayo oo waxaa jirtay in madaxweynaha imika markaa talada kasii degaya xasan sheekh maxamuud oo isagu qado u sameeyey wadanka israel uu qado ugu sameeyey xildhibaano markaa boqol kor u dhaafaya sidoo kale shariif sheekh axmed ayaa isna hotel jasiira uu degan yahay cashe markaa habeenkii xalay la sheegay in ugu sameeyey in xildhibaanada waxaa jira socod dhaqaaqyo marka ay wadaan ilaa iyo tan habeenkii xalay oo xitaa markaa saq dhexe soo dhaafay dadka iyaga ololaha markaa wada oo marka doonaya in markaasi codka marka ay ku helaan aada marka dhaqdhaqaaqu xalay marka u badnaa ilaa iyo saqdi dhexe ilaa habeenkii waxa keliya ama dadka keliya muqdisho ka dhaqdhaqaaqayay xalay ilaa iyo shalay waxay marka ahaayeen dadka siyaasiyiinta ah marka iyaga u howleeya marka loo eego in xilka madaxweynimo soomaaliya marka ay kusoo baxaan xildhibaanada hadba marka horta loogu yeerayey xildhibaanada hadba marka loo tegay goobaha ay ka deg yihiin magaalada muqdisho marka way socotay xodxodasho iyo sidoo kale in markaasi la kala shukaansanayay marka loo eego xildhibaanada iyagu marka saddexda boqol saddex boqol iyo sagaal labaatanka gaaraya iminka markaa la filay in doorashada marka ay dhiibtaan haddana hadalhaynta ugu badan ayaa ahayd bal waxa markaa kasoo bixi kara maanta oo dhammaanba dadku markaasi ay dhagaha u taagayaan waa gartay hadalhayntaas aad sheegtay shacabku yay isha ku hayaan maxay tahay hadalhaynta ugu badan ee muqdisho markay noqoto musharaxiinta kuwa ay isleeyihiin waa ama ugu cadcad yihiin ama way kusoo bixi karaan jagadan xasan haddii marka la yidhahdo dabiiraha marka codka laga qaado aaday marka u adkaanaysa laakiin marka loo eego mediaha marka social media dadku aadka marka soomaalida aadka marka iyagu marka ay ugu taageerayaan iyo inta badan hadalhaynta xitaa xaafadaha marka markaa dhex gasho muqdisho inta badan dadku waxay marka ay leeyihiin sheekh shariif iyo farmaajo ayay marka aada ugu badan yihiin oo afkooda marka aanu ka baxaynin shariif sheekh axmed oo horey marka usoo maamulay dalka ka hor xasan sheekh maxamuud ayaa marka ay laleeyahay dowladdii kumeel gaarka isagu waday in marka uu kusoo baxayo laakiin waa hadalka marka dadka caadiga ah marka la sheekaysato oo hadalhayntoodu marka u badan tahay in shariif sheekh axmed uu madaxweynaha markaasi uu kusoo bixi doono qaarna waxay markaa leeyihiin oo u badan yihiin farmaajo inuu noqon doono madaxweynaha markaasi dalka inkastoo taasi ay tahay in aaraa un dadweynuhu markaa isdhaafsanayaan ama hadalhaynta markaa dadka reer muqdisho ay u badan yihiin haddana lama saadaalin karo bal maadaama aanay dadku marka iyagu codka dhiibanaynin oo xildhibaano saddex boqol iyo sagaal iyo labaatan markaa la doonayo in halkaa markaas codkooda ay ku dhiibtaan ay ku doortaan madaxweynaha afarta sane ee soo socota dalkan maamuli doono
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s dcom au xariijin soomaali